magaalada baydhabo ee caasimada kumeeldeerkan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo gobolada kale ee maamulka waliba geekalan fadheeday imtixaanka shahaadiga fasalka siidaad ee sanadkii shanaad ee qaada haytay wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagar ayaana furay imtixaanka shahaadiga fasalka siidaad welibana munaasabada furtaanka imtixaanka shahaadiga madaxweynaha kuu heleeyey wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed ibraahim aadan ali najax agaasimaha guud madaxtooyada mudane cabdifataax mahad cabdiraxmaan saraakiil hay-adaha amniga iyo horwadeenada wasaaradda walbarashada wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane ibraahim aadan ali najax yaanan koreen ku hadlay daafurka imtixaanka shahaadiga fasalka siidaad guud ahaan bacda waxbarashada dowladda koonfur galbeed inaad u daafurto imtixaanka fasalka sideedaad ee sanadka guud ahaan dowlad goboleed koonfur galbeed maanta uu ka bilaabanayo haddii aan la idmo si guud ahaan ah ardayda sanadkan u fariisanaysa imtixaanka waa koobiyo toban kun sagaal boqol soddon iyo lix arday degooyinkii deegaanada koonfur galbeed si nabad ah aan u gaarsiinay waraaqihii imtixaanka sidaase la mid ah shaqaalaha howlwadeenada wasaaradda iyo dadka kale ee reer koonfur galbeed imtixaankan absamiir socodkiisa iyo ilaalintiisa ee ka qayb qaadanaya waa siddeed boqol iyo toddobaatan qof oo rag iyo dumarba leh xarumaha imtixaankan u diyaarinay waa konton iyo laba xarumood guud ahaan deegaanadii degmooyinka koonfur galbeed ciidamada amniga sugaaya maanta intuu imtixaankan socdana guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed xarumaha imtixaankan lagu qaadayo waa afar boqol iyo toban iyo lix si gaar ah ciidanka booliska soomaaliyeed mudan madaxweyne ardaydan quruxda badan ee reer koonfur galbeed waa ardaydii ka faa'iidaysatay waxbarashadii bilaashka ahayd ee dowladda koonfur galbeed ay u ballan qaaday waxaan u rajaynaynaa maanta guud ahaan ardayda reer koonfur galbeed meel walbo ay imtixaanka ugu fadhiisanayaan afar iyo tobanka degmo ee dowladda ay gacanta ku hayso iyo deegaanada kaleba in imtixaanka ilaahay u fududeeyo mudan madaxweyne furitaanka adaaska leh madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen yaana si rasmi andaha furay imtixaanka shahaadiga ee fasalka siidaada ee koonfur galbeed kaasoo yoon fadheedan timi kow kun sagaal boqol sadili arday waxa ugu muhiimsan waxaa waaye ardayda soomaaliyeed iyo ardayda reer koonfur galbeed in loo soo jeesto in laga baxo jahliga iyo aqoon la-aanta si ummadda ay horumar waarto u gaarto runtii muddo shan sano ah waxaa ilaahay noo suurtogeliyey in si joogto ah aan u joogtayno dibudhacanna uusan ku dhicin imtixaanaadkii iyo furitaankiisii wakhtigii loogu talagalay wakhtigii loogu talagalayna uu ku dhammaado yaa ilaahay noo suurtogeliyey taasaa ilaahay mahaddiisa ah imtixaankii fasalkii siddeedaad waa noo furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu